madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay kadib dhacaan wakhtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ba-ani ka taagan yahay waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay kadib dhacaan wakhtigii horey loogu qorsheeyey xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin waana arrin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan wakhtigooda dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdaraynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xalliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xalliyo laakiin weli ma dhicin mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xura oo xalaalah oo dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan doorashaduna waa arrin qaran ma aha arrin qolo gaar ay u leedahay marka waxaan aaminsannahay in weli wakhti arrimahaas lagu xallin karo la haysto dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii laakiin laguma guulaysan weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay laga maarmaan tahay in laga gaadho xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaadhin siddeedda februari laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka mararka qaar waxaa la isweydiiyaa eight february haddii la gaaro maxaa dhacaya annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro eight february iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka sidaasna doorashooyinka noogu qabsoomaan dalkaanna waa wada ognahay maraaxiisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa ee afartii sannaba in doorasho aan qayla ka daba yeelin la qabto in la joogteeyo oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysyo fara badan oo ay mataqaanaa ku haayaan dalka al-shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mida arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh dadka soomaaliyeed meelay joogaanba culays ku haysa saamayn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed marka dhinaceenna waxaanu diyaar u nahay inaan qayb ka qaadanno sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanaan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore usii socoto dadka soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaco leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan waana ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anugu hadda aan matalo waa dad kulligooda door wanaagsan ku soo lahay dalka nabad ka soo shaqeeyey haddana u taagan nabaddaas mana ogin cid mataqaanaa ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale sababtuna waxaa waaye dowladnimada hadda socota waxay ka soo bilaabatay jabuuti gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen ismaaciil cumar geelo uu dhigay marka waxaan leenahay gogoshii nabadeed ha la fidiyo ha la isugu yimaado hana laga wada hadlo waxa mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay shirka jaraa'id ee madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho